askartan ka tirsan dowladda federaalka ayaa u xayiran ilaa iyo shan iyo toban gaari oo wada konteynaro ah oo ay ku raran yihiin raashiin iyo agabyo kale kuwaas oo muddo ka badan afar iyo labaatan saacadood ay ku xayiran yihiin deegaanka siinka dheer ee dhacaduleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho askartan ayaa halkii gaari waxa ay ka rabaan lacag dhan boqol iyo konton dollar taas oo sababtay in la xayiro gaadiidkan agabyada ay gaadiidku wadaan ayaa ku wajahan ceelasha biyaha iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose mid ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysa gaadiidkan xayiran ayaa ka warbixiyey xaaladda haysata halkan waxaa taagan afar iyo labaatan saac ka badan muddo ka badan konteynaro forty feet iyo twenty feet isku jira oo laga leeyahay ceelasha biyaha waxay taagan yihiin muddo afar iyo labaatan saac ka badan shalay waxay soo istaageen ex control afgooye markay soo istaageen waxaa weeye lacagtii qaadan jireenoo boqol iyo afartanka doolaroo kutanaadka laga qaadan jiray forty feetka ayay weydiisteen waa loo diiday oo waxaa kutanaradii waddadaa lagu xiray markii dambe way fasaxeen waxay dhaheen naga taga meesha rabteen aada siinka dheer marka markay soo istaageen siinka dheer markay soo istaageen marka waxaa la yidhahdana waxay lacagtii erkisaa ku bixi jirteen linka rabaa marka halkaas ku xayiran yihiin waa ugu yaraan shan iyo toban kutaanar waaye ganacsigii halkaas ku xayiran yahay isbaarada halkan taalla waxaa la rabaa in wax laga qabto isbaarooyinka ay dhigteen ciidamada dowladda federaalk ee u yaalla duleedka muqdisho iyo gudaha caasimadda ayaa ah kuwo xaddhaaf ah kuwaas oo ay dhibaatooyin kala duwan ku qabaan gaadiidleyda iyo dadka caadiga ah intaba